بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى baabu qowlihi wakaana carshuhu cala almaa aayaddaa oo tafsiir huud ku jirta tafsiirkeeda caddayntiisii ama macnaheeda ay u baab yahay qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun qaala xadaanaa abu zinaad can ilacraj can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalama qaal qaala allahu caza wajalla alla waxa uu yidhi anfiq wax bixi unfiq calayka anigana ku nafaqeeye oo wax ku siiye wa qaala waxa uu yidhi yadu nabiga sal l slam yadu llaahi alla gacantiisa mal-aa mid buuxdow laa tagiibuhaa ma nuqsaaminayso nafaqatun waxbixin waxbixin oo waxbixiyaa ma nuqsaaminayso saxaau alleyli waannahaar habeen iyo maalin mid shubid badan weeyaan oo khayrka iyo shubayso ayb wa qaala waxa uu yidhi ara'aytum bal ii sheega maa anfaqa wuxuu bixiyey alle mid khalaqa asamaa'a waalarda intuu dhul iyo cir abuuray waxa uu bixiyey fa innahu lam yadib ma nuqsaamin maa fii yadihi gacantiisa waxa ku sugan ma nuqsaamin cir iyo dhul intii la abuuray laga bilaabo wixii uu bixinayay alla waxba kama nuqsaamin wax gacantiisa ku sugan wa kaana carshuhu alla carshigiisuna cala almaa'i biyaha korkooda ayuu ahaa wa biyadihi lmiisaanu gacantiisana waxaa ah miisaanka ayaa ku sugan oo ku jiro yakfidu wayarfacu uu raaricinayaa hoos buu u dhigayaa kor buu u qaadayaa xadiidkii tarjamada waa isdaboolayaan wa kaana carshuhu cala almaa weyaan maxalushaahidka meesha uu ka raba tarjamada ayb aayadda macnaheedana kitaabu tawxiid ayuu ku keeni doonaa aakhirka kitaabka ugu dambeeya saxiixulbukhaariga baabun wa kaana carshuhu cala almaa ayuu dhihi doonaa wixii culuwiga iyo isdiwaaga ee ku saabsanna halkaasuu imaamu lbukhaari uu kaga warrami doonaa ayb baabu qowlihi wayaquulu ashhaadu haaulaaءi aladiina kadabuu calaa rabbihim khalqigu waxay dhahayaan haaulaa'i kuwan aladiina kuwi weeyaan kadabuu calaa rabbihim rabbigood ku been abuurtay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa saciidu wahishaam qaala xadaanaa qataadatu can safwaana bni muxrizin qaala bayna bni cumar xilli ibni cumar yatuufu uu dawaafaayey id carada rajulu nin ayaa u soo banbaxay faqaala waxauu yidhi ya abaa cabdiraxmaan ibni cumar kunyadiisa waa ibni cumarow aw yabna cumar samicta nabiya sal l slama fi najwa nebiga ma ka maqashay isagoo ka hadlaaya faqitaanka yani koodka iyo faqa isagoo ka sheekaynaya qaala samictu nabiya sal l slam yaquul wuxuu yidhi nabigaan maqlay oo dhahayo yudna almu'minu mu'minka waa la soo dhoweynayaa min rabbihi baa loo dhoweynayaa wa qaala hishaamun hishaam waxa uu yidhi hishaam adastuwaa-i waaye lanna yaziid bnu zurayc xadiidka wuxuu ka maqlay laba sheekh saciid bnu abi caruuba iyo hishaam addastuwaa-i hishaam isaga marka waxa uu yidhi yadnu lmu'minu mu'minku waa soo dhowaanayaa marka midna saciidna yudnaa buu yidhi hishaamna yadnuu buu yidhi ayb xataa yadaca calayhi ilaa alla uu yeelo korkiisa kanafahu xijaabkiisa fayuqa markaa alla waa asturayaa fayuqariruhu waa u qirsiinayaa bidunuubihi dunuubtiisa ayuu qirseynayaa tacrifu denba kadaa dembe hebel ma taqaanaa yaquulu acrifu addoonku wuxuu dhahayaa waa aqaan ayb yaquulu wuxuu dhaha yaa rabbi acrifu ayb tacrifu danba kada yaquulu acrifu yaquulu rabbi acrifu maratayni laba jeer fayaquulu waxa uu dhahayaa satartuhaa fi اdunyaa adduunyada dhexdeeda waa kugu asturay waa kuu qariyey wa akfiruhaa laka alyowm maantana waa kuu dhaafay waa kuu dhaafaya uma yucdaa waxaa la siinayaa qofkii saxiifata xasanaatihi xasanaadkiisa warqaddii uu lagu dhigay wa ama alaakharuuna kuwa kalena aw alkufaaru ama gaalada fa yunaadaa waa la naadinayaa ee waa la dhawaaqayaa calaa ru'uusi alashhaad khalqiga dhexdooda ayaa laga dhawaaqayaa oo waxaa la dhahayaa haa-ulaa'i aladiina kadabuu calaa rabbihim kuwaani waa kuwii rabbigood ku been abuurtay oo masabitay alaa lacnatu llaahi cala aldaalimiin lacnadda alla daalimiinta korkooda ha ahaato sidaas ayaa la dhahayaa waqaala shaybanu shaybaan bnu cabdiraxmaan annaxwi can qataadata qaala xadaanaa safwaan riwaayadan marka u soo celiyey cancanatu qataada ayaa tii hore ku jirtay midaan marka isaga oo musarax bisamaac ah bitaxdiid ayuu keenay oo la yimid marka yasiid ibnu zureyc sanadkiisa waa mucancan qataado xaggiisa shaybaan ibnu cabdiraxmaan sanadkiisuna qataado isaga xaggiisa wuxuu ka yahay waxaan u jeedaa saciid iyo hishaam riwaayadooda waa qataada cancana ayuu ku wariyey riwaayada shaybaanna qataada wuxuu caddeeyey taxdiid qataadana wuxuu ka mid yahay ragga mudalisiinta asaad ogtihiin ayb marka dadkaas waa la ceebeynaa gaalada iyo munaafiqiinta iyo kuwayaalkaas iyagu waa la ceebaynayaa mu'minkana ilaahay waa asturayaa haddii isaga uunan asturka iska qaadin ayb ayb baabkii hore xadiidka kadib annuska alyuniniya waxaa ku yaalo alfaadda qaar tafsiirkooda oo annagaan soo hormarinay ayb halay kelimaadkii aan akrinaynay waxaad sheegteen inay isdhadhaafsanaayeen dabca yani nusqa alyuniniya ayaa sidaas ahayd sidaa dadinka idin dhigan oo qeyb macaanidaasa meeshaanu ku dhiga xadiidkan kadib u dhigay waxbuu marka isku celceliyeen laakiin ibnu xajar hal meel buu ku wada dhigay wowna ku waana sharxay sidii annaga shalay aan usoo akriyey ibnu xajar sharax ay waafaqsan tahay ibnu xajar ayb kadib waxau yidhi ictaraaka iftacalaka kelimaad buu haddana dib ugu laabtay suuradda ku jiro in naquulu ila اctaraaka bacdu aalihatina bisuu wax kale ku dhihi maynee ilaahyada ilaahyadeennii ayaa waxay ku asiibeen xumi ayay kugu asiibeen ictaraaka iftacalaka wasli ahaan min carowtuhu ay asabtuhu waan asiibay wa minhu yacruuhu wactaraanii ayaa ka mid a aakhidun binaasiyatihaa fii milkii bay ku jiraan waay dadkao dhan iyo suldaanihi awoodiisa aayaddu soomahay marka maa min daabbatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatihaa daabad ma jirto wax dhulka korkiisa ku socdaa ma jiro ilaa allah ayaa fooddeeda gacanta ku haayo daabad kasta fooddeeda allah haayo maxaa laga wadaa marka isagaa maamulaa laga wada isaga ayaa maamulo awooddiisa iyo milkigiisay ku jirtaa markaasuu alla yidhi inna rabbii calaa siraatin mustaqiim rabbigay jid toosan korkeeda ayuu yahay ibnulqayim kitaabkiisa alfawaa'id wuxuu yidhaahdaa macnaha ina rabbii calaa siraatin mustaqiim waxay tahay alle ma ahan boqor awood helay oo sidoo doono iska yeelaayo oo cadaalad darre iyo yacni anaaku anaa kaa awood badan saan raban kaa yeela iyadoon loo eegin xikmad iyo naxariis iyo cadaalad aan loo eegin maahan sidaas oo kale ilaahay oo alle daabad ma jirto ilaa isagaa maamulo haddana wuxuu ku maamulaa cadaalad ina rabbii calaa siraatin mustaqiim cadaalad buu ku maamulaa alle subxaanahu watacaala ayb wailaa madyana ay ilaa ahli madyana yacnii waarsalnaa waan dirnay ilaa madyana ilaa ahli madyana reer madyan lianna madyan waa beledun waa beled madyan waa beled ayb marka beledna looma diro guryaha iyo rastooyinka iyo looma diro ambiyada ee dadka beledka degan waayo waxa dacwada ay ku socoto oo ambiyada loo diro marka wa ilaa madyana ay wa ilaa ahli madyana w wa miluhu waxaa la mida was'al ilqaryata ay was'al ahla alqaryati wlciira was'al ilqaryata alatii kunaa fiiha waalciira alatii aqbalna ayb ay ahla alqaryati qaryada dadkeeda bal su-aal waalciira wa asxaaba alciir safaradan awrtan dadka watana weydiiba saasay ka dhigan tahay ee awrna waxba lama su-aala iyada keligeed guryo iyo qaryo waa derbi iyo guryo iyo waxaas weeyaan waxaasna waxba lama su-aalay dadka degan ayay su-aashu suuragal ku tahay meeshaa marka waxuu ka wadaa majaazu naqsi baa ku jiro majaazu naqsi ayaa ku jira abu cubayda sida uu yihi macmar bnu lmuhanaa oo marka waxaa u qadaran ahla alqaryati asxaab alciir iyo u qadaran waa majaazu naqsi marka ayb waraa'akum dihriya wاtakadtumuuhu qaala ya qowmi arahqii acazu calaykum min allahi wاtakadtumuuhu waraa'akum dihriya ayuu fasira yaquulu wuxuu leeyahay lam taltafituu ilayhi rabbi ma aydnan milicsanin ani markaad aday qabiilkayga igaga cabsateen oo aad dadkayga tixgeliseen oo rabbina aydnan ka cabsanin idinka ma fiiclidin rabbi ma aydnan milicsanine talkayga badnaantiis unbaad fiiriseen iyagu sooma dhihin qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu kaiira mima taquul wainaa lanaraaka fiina daciifan walowlaa rahbuka larajamnaak jamaacadaada ee qabiilkaaga haddaynan ahayn dhagaxaan kugu dili lahayne sa marka wuu leey arahdi acazu calaykum min allah warma qabiilkayga idinkaga miyaa ka idinkaga awood batay xaggiinna allah subxaanahu wa tacaala oo rabbi waxaad ka dhigateen gadaashiinna wax laga tuuray yacnii rabbi gadaal baad mariseen soomaaliya xataa waa sidaa iska noqon karaan war nin hebelow gadaal hay marinin yani hay daraanin waay aniga yani hay heebaysanin gadaal hay marinin hay fududaysanin ayay ka dhigan tahay yaquulu lam taltafituu ilayhi rabbi ma aynan milicsanin yuqaalu waxaa la yidhaahdaa idaa lam yaqdi rajulu qofku haddii uunan gudin xaajatahu qofka xaajadiisa haddaanu u samaynin daharta bixaajatii war xaajadaydii baad dhabar ka xijisay ayb wajacaltanii dihriyan waxaad ila yeeshay mid dhabarka laga tuuray dhabarka gadaashiisa la mariyey waadihriyu haahunaa meeshaan an ta'khuda macaka inaad qaadato daabatan daabad ow wicaa'an ama weel tastadhiru bihi aada isku xoojinaysid warkaan dambe laakiin warkaan dambe laakiin ma waafaqayo hadda aayadda macnaheeda watakhadtumuuhu waraa'akum dihriyan macnihii horaa loo jeedaa laakiin macnahan dambe daabadii iyo weel aad qaadato ood isku isku xoojiso iyo aayadda macnaheeda iskeeni maayaan marka sababka uu meeshaan ugu dhigay waadix ma aha marka warkaan dambe shuraaxduna saasay dhahayaan araadinunaa kelimaadkan inuu isdaba maryaa laga yaabaa idinka la fefeeriya meelaha ka amaadeen araadinunaa suqaaqunaa dadkeenna liito ayb wamaa naraaka atabacaka ila aladiina hum araadinunaa baadi alra'yi araadinunaa ay suqaaqunaa dadka iska liito ayb macaanidaasu marka meelahana ugaga hadhadlay baabu qowlihi wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wa hiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid aayaddaa macnaheeda alrifdu lmarfuudu bisa rifdu lmarfuud soo maha alcawnu almuciinu alcawnu weeyaan kaalmo almuciinu almucaanu yani la kaalmaysto marfuud waa mafcuul ma ogtahay isaga laakin wuxuu ku keenay muciin ismigii faacil tafsiirkii wuxuu ka dhigay ismigii faacil wuxuu fasirana ismi mafcuul ayuu ku yimi marka ismigii faacil in mucaan laga dhiga marka almuciin bimacna almucaan ayb rafadtuhu acantuhu waan u kaalmeeyey walaqad arsalnaa yani waxay ahayd muusa ilaa fircawna wamala'ihi biaayaatina fastakbaruu wakanuu qowma mujrimiin ayb markaas waxaa bisa rifdu lmarfuud yaa ku jirta utbicuu fi hadihi lacna wa yowma alqiyaamati bi'sa rifdu lmarfuud ayb waxaa baas lahaaday kaalmo la kaalmaysto waa fircoon waxa la sheegaya tarkanuu ay tamiiluu walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnaar walaa tarkanuu ay walaa tamiiluu ha u leexaminow dadka dulmiga falay ayb falowlaa kaana fahallaa kaana alla mau ahaado falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatin yanhowna can اlfasaadi fi اlardi ila qaliila miman anjaynaa minhum watabaca aladiina dalamuu maa utrifuu fiih wa kaanuu mujrimiin falowlaa kaana fahallaa kaana mau ahaado alla mau ahaado utrifuu uhlikuu la halaagay ayb utrifuuda laakiin waa tafsiir bilaazim hadda utrifuu macnaheeda uhlikuu lafdi ahaan saas ma ah utrifuu loo nicmeeyey walowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatin yanhowna can ilfasaadi fi اlardi ilaa qaliila miman anjaynaa minhum watabaca aladiina dalamuu maa utrifuu yacnii dadkii dulmiga falay waxay raaceen wixii loogu nicmeeyey adduunyadii la siiyey ayay dhex dabaasheen macnuhu saas waa ee hadday adduunyadaa dhex dabaashaan oo ay dabagalaan oo ay raacaan maxaa ka dhalanaya marka halaagaa ka dhalanaya soo maha tafsiir bilaazimaa la yidhaha marka halaagii buu kugu fasiray ayb wa qaala ibnu cabbaas zafiirun wa shahiiq lahum fiiha zafiirun wa shahiiq naarta dhexdeeda waxay leeyihiin zafiirun shadiidun wax adag waayo daran wa sawtun iyo cod daciifun oo taag daran sow adag iyo sow taag daran yacni waa hinraag iyo neef jiidid neef qaad iyo neef jiidid zafiiru wa shahiiqu oo shahiiqu waa neef neef qaadashada qofka markuu u yihaa neeftii uu qaado zafiirkuna markuu soo tuuro qaala xadaanaa sadaqat bnu اlfadl qaala akbaranaa abu mucaawiya wahuwa maxamed bnu dariir abu mucaawiyata dariir maxamed bnu khaasim qال xdثna burayd بن أbي burdة عن أbي burdة عن أbي muسى رضي الله عنه qاaل qاla رasuul الlahi slى الlه عليه وaلiه وsلم iن اllaha alle layumlي liلظاalmi midka ظulmiga fala waa u sugtaa xatىa إida أkhadahu markuu qabto lam yuflithu ma sii daayo alla aalimka waa u sugtaa haddii uu qabtana ma sii daayo aalimkaas haddii gaalka laga wado de maba sii daayo waa cadaabku ku waaraya haddii laga wado qof aan gaal ahayn markaa laakiin dulmi falay wayna dhici kartaaye waxaa weeyaan marka lam yuflituuda waxay noqonay bixasabihi intii dulmigaas laga jaro waa la haynaa la daynmay markii dulmigaa laga jaro oo laga gooyana waa la iska daynaya iimaanka iyo tawxiidkaas yaa lagu daynaya ou haysto ayb marka dulmigda caaqibadiisu inay xun tahay xadiidku tusaa ayb walow bacda xiin gaal xataa haddaad dulmiso waa uu lagu soo oogayaa dulmiga dulmiga marka maxkamadiisu ma fududa ayb oo qof marka aad naf ku dulmisay ama maal ku dulmisay ama cirdi ku dulmisay waxaasoo dhan marka ina inahaasoo kalau galaa waa in layska ilaaliya marka inta adduunyada la joogo nabigana sal l slam wuxuu yidhi war ninkii walaalkiisa dulmi ka haysto hadda ka xalaal dalbo inta aan diinaar iyo dirham waxba aynan tari doonin oo qiyaamaha markii la taga dirham iyo diinaar waxuma taraayan ninkaa xasanaadkaaguu qaadana sayi-aadkiisana waa lagu kor saaraya intaan taas la gaarin war nin walaalo iska kay cafi intaanan ku sii karaa intaasna waa igu tagtay icafi waa ku cafiyey bis khalaas hay dhibe intaas ayb laakiin hadaad is-adkayso oo aada istiraadid war waxaas daciifnimo waaye iyo ood madaxa laabto ood saas madax ku laabto waa kugu dheganaanaya walciyaadu billah marka dadka gobolna dadka waxay ugu dhegayaan naftoodii waa dileen oo qiyaamaha nebiga sal l slam wuxuu tilmaamay kii la dilay oo dhiiggu uu ka qubanaayo oo ninkii dilay ku dhegan ayaa rabbi hortiisa isla imaanayo markaasuu leeyahay yaa rabbi sal haadaa bima qatalanii rabbiyow ninkaan ii weydiye muxuu ii dilay aniga muxuu ii dilay sahlana marka dilka qof la dilaana fududaa qofka yani xabad yar ama bastoolan ama yani qori baa laga yaabaa inuu bash ku siiyo ilbiraqsi qofki marka dhulka intuu ku dhaco naftii ay ka haado fudaydka lagu dilaayo iyo dhibka iyo aayatiin darada uu leeyahay laa yazaalu lmaru fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraaman abu daawuud riwaayadiis waxay leedahay faidaa asaaba ballaxa qofku diinkiisu waa sacnimo inuu kaga suganya ka tegi maayo intuunan dhiig xaaraana daadinin haddii uu daadiyo shafkuu dhulka dhigtay bis waaynaa ma kacaayo ma kici karo ayb inta kale raje iyo waxunbuu leeyahay cabdullahi binu cabaas wuxuu yidhi ninkii dilku inuu xaaraan yahay fahmay ee wax dilo toobo ma lahan toobo ma leh waa marka arrin aada halis waana khatar xadiid badanna way ku soo aroortay dulmigana wax ka mida maalku isaguna waa la mid nin baa wuxuu u galay naarta wuxuu ku galay maro uu biliiliqaystay oo uu haniimada ka xaday ayaa lagu cadaabay oo qabrigiisa ay kula oloshay nabiga sal l slam sida uu tilmaamay cirbiga isaguna waa la mid qofkii la caayo oo la yidhaha yani ama nasabkiisa waxa laga sheego ama diinkiisa waxa laga sheego oo la yidhaha qofkan waa gaal iyo waa mubtadic iyo waa faasiq iyo layska xukumo dadka muslimka la xukumo un xugun la saaro jaa-ir ah iyadana waxay keenaysaa waa cirdigiisiio la galayna qofkan lanna waa gaal wax ka weyn ma leh waa mubtadicna wax kasii weyn ma leh gaalnimada ka bacdi faasiqu sidoo kale markhaati ma galo axkaam way qaadanayaan dadkan haddii sidaas la yidhaahdo marka iyada laftirkeeda qiyaamaha waa laysku qabsanaya ayb qofka inuu isaga nadiif alla hor yimaado wax ka fiican abu barzat alislami radi allahu canhu kitaab ulfitan ay ku imaan doontaay wuxuu yidhi dadkii waxaa la yidhi kuwanna waa weerartay kuwanna waa weerartay kuwanna waa weerartay maxaa xal ahaa la yidhi markaasu wuxuu yidhi haddaad awoodeysid aniga wuxuu yidhi ma arko qof badbaadaayo inuu jiro dadkan hadda joogo ilaa qof uun markaa alla hor istaago isagoo dhabarkiisana dhiig yacni xaaraam ah ka khafiif ah iyo qof wuxuu yidhi calooshiisu maal xaaraana uu ka maran yahay labadaas adoon haynin haddaad ilaahay hor tagto rajaalaadaan ayb bacd الtwxiid طabعا in اllaha la yumli lلظaalimi xatى ida akadahu markuu hortou qabto lam yuflithu ma sii deeyo dulmikan ugu xunna waxa waaye midka inta dulmi la galo haddana diinkii ilaahay laga dhigto oo lama sabita haddana dulmiguu samaynaya diinkiibu haddana dhexda u gelinaya diintiibuu dhexda u gelinaya diinkaa qabuu leeyahay dulmigan isagoo dulmi ma dhahayo laakiin diin buu ka dhigan ama ha ahaato takfiirin ama tabdiicin ha ahaato aan loo meeldayin kulli qofkii diin buu ku masabilanaya waxyaabahaas uma qara'a wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya daalima ina akhdahu adiimun shadiid alla qabashadiisu waa mid xanuujin badan adayg badan ayb baabu qowlihi waaqimu salaata طrafay nahaari wزulfa min allayli ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikraa lidaakiriin wazulafan saacaatin waayo saacado bacda saacaatin saacado kadib ayb markaa waxay noqonaya salaada ooga maalinta labadeeda dhinac labadeeda daraf iyo qeyb habeenkii ka mida aayaddan xanafiya waxay soo daliishatay wazulafan waa jamacay dheheen waxaa laga qaadanaya bay yidhahdeen witirku inuu waajib yahay salaada witirka see looga qaadanaya ee habeenkii waxaa la tukadaa bay dhaheen maqrib iyo cisho maqrib iyo cishona laba waayo jamcun aqaluljamci waa alaaa ayb aayadduna wazulafan bay sheegaysaa witirka ku dar saddexay noqonayo waa daliil iska baciidan marka la feeriya adilada soo aroortay witirku inuu sunno yahay aad bay u badan tahay kitaabulwitri baana uga soo hadalnay marka daliil nadari ah iyadoo daliil nas ah uu yaallo daliilka nadarigaa ma xoog badna ictibaarintiisa ayb wa minhu sumiyat musdalifa musdalifa meeshaasaa looga magac daray azulafu manzilatun bacda manzilatin yani meel la dego iyo meel la dego ka bacdi wa amaa zulfa fa masdarun weeyaan min alqurbaa ka ahaaday zulfa yani dhowaansho isdalafuu ijtamacuu way kulmeen waan musdalifa marka maxay noqonaya tii dadka kulminaysay dadkayna kulmisaayo habeen dadkao dhan meesha isugu imaanayaan ayb azlafnaa ay jamacnaa waa kulminayn qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa sulaymaan ataymiyu can abi cuhmaana wahuwa الnahdiyu cabdiraxmaan ibni mulin can ibni mascuudin ana rajula nin asaaba min imra'atin haweeney xaggeeda ayuu ka asiibay qublatan ayuu ku asiibay dhunkasho faataa rasuula اllahi sal l slam nebigu u yimid fadakara dalika lahu arrinkaabu u sheegay faunzilat calayhi waxaa lagu soo dejiyey nebiga waaqimi الsalaata طarafay الnahaari wazulafa min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikraa lidaakiriin qaala rajulu ninkii wuxuu yidhi alii haada alii aniga miyay ii sugnaatay haadihi tani tan aniga keligay maa leh yani tan maa keligayba iska lahoo dembi dhaafkan xasanaadka ninkii sayi-aadka xasano ka dabamarya waa loo dhaafaa ma keligayba qaala wuxuu yidhi liman camila biha min ummatii qofkii ku camal fala aayaddan oo min ummatii ummadeyda ka mid ay u sugnaatay yani adig kaligaa malihid waayo ayb waxaa laga qaadanaya marka xadiidka qubladu xad inuusan ka waajibayno ninku naag hadduu dhunkado ma ka waajibaayo in la xado leanna xadku zinow ku waajibaa yani farjiga inuu yani aan ujeedaa xadku wuxuu ka waajibaa haweentii marka inuu u galmoodo ayb xaaraan u galmoodo dhunkashadooda waxba ka waajibi maayeen waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya ina alxasanaati yudhibna sayi-aad xasanaadku sayi-aadkay tirtiraan laba macnaa la dhihi kara haddii la yidhaha xasanaadka acmaasha saalixaadkaa laga wadaa de acmaasha saalixaadka sayi-aadka ay tirtirayaan waa sakaa'irta dunuubta yaryar waa amaa dunuubta kabaa'irta iyadu laabudda min towbatin towbay u baahan tahay waxaana ku tusaaya marka xadiidkan waxaa qabsaday bacdu lmurji-a waxayna yidhaahdeen camal saalixa qofku hadduu sameeyo acmaashiisa dunuubtiisa oo dhan waa laga wada tirtira kabaa'ir iyo sakaa'ir waxay doona doonana ha ahaadaan laakiin aayadda waxaa takhsiisiyeen xadiidkii nabiga sal ll ly slam uu yidhi asalaatu ila asalaati salaad ilaa ka salaad walcumratu ila alcumra waramaضaanu ilaa ramadaan kafaaraatu limaa baynahuna ida ijtunibat ilkabaa'ir haddii laga dheeraado kabaairta marka haddii kabaairta laga dheeraado xadiidkaas baa takhsiisinaya cumuumka meeshaan ku jiro ayb walidaalika ibn cabdilbar aadu u weeraray nimankaas murjahada macnahan ka fahmay aad boona u radiyey waxaana ka dhalanaya yihi dadku inay kabaa'irta fududaystaanba haddii la yidhaha kabiiro iska samay salaad tuko waa laga dhaafay dadkii kabaairtii fududaysanayaanba markaa ayb ee dunuubtan marka acmaasha lagu dhaafao sakaa'irta kuwa yaryarka ayb kabaairtoo laga dheeraada laftirkeedana sakaa'irtaaba lagu dhaafaa in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima ama in layidhaha ina alxasanaati yudhibna sayi'aat xasanaadka in loo jeedo towbada leanna toobadaba waa camal soo maha hadaad xumo samayso ood nadam shallay iyo tooqoomamo iyo la timaado ood towbad keento de waa laga dhaafayaa sax waay markaa iyadana leanna atawbatu tajubu maa qablaha ama wixii dembiga markaa uu qofkii geystay ayb suuraةu yuusuf hadihi hada maxaluhaa wamabxaثuha bismi اllahi الرaxmaan الraxiim qaala fudayl can xusayni can mujaahidi mutkan an hore inuu fasiro waactadat lahuna mutakaan mutakaan mutkanna qaara akrima mutkan alutrunju weeyaan waa leynta utrunjuga wax leynta u dhow waayo leyntan mandariinka oo kale wax ah waa wa actadat lahuna waxay u diyaarisay mudkan lintaasay u diyaarisay ayb ha yuusufiga ah yuusufiga dadkan maanta badanaa lagama yaqaan ya yuusufiga waa nooc leyntan la fiiqdo burtuqaalka ee inta qabka qabkeedu khafiifka uy inta la fiiqdo la cuno yuusufiday dhahaan annaga dalkeenna male yani yuusufi lagama helo waddankeena ugunjidaan midaan ugunjida la dhaho ama la yidhaahdo mandariinka iyo xoogaha marka yuusufida waa un sayda dhawaa karta alutruju bilxabashiyati waayo luqa xabashiya marka mudkan ayay ku tahay wa qaala bnu cuyaynata can rajulin can mujaahidin mudkan kullu shayin shay kastoo qudica bisikiin midi lagu gooyo wax kastoo midi lagu gooyaa la dhahaa ee mujaahid laga wariyey walmuttaka'u hadda ta'di baa la shiday mattaka'ta calayhi waa waxaad ku tiirsato lisharaabin aadna ugu tiirsato cabitaan darteed yani markaad cabayso kursi ama shay intaad isku tiiriso kaasna waa leeraa waxaa isku tiirinaysa min namaariqa oo weliba ay caaye aw liطacaamin ama cunto darteed waxa aad ugu tiirsato waaqbala waana buriyey alladii qaala midkii yidhi alutruju kii yidhi warkiisa waa waxba kama jiraan buu yidhi walaysa fii kalaami alcarabi luqada carabtaana kuma dhex jiro alutruju luga carabiyaba maba ahan buu yidhi alutruju falama اxtuja calayhim markii loo xujaystay korkooda biana almuttaka'a min namaariqa inuu ka ahaado sidaa markii lagu xujeeyey faruu ilaa sharin minhu wax ka daran bay u ordeen oo wa qaaluu waxay yidhaahdeen innamaa huwa almutku weeyaan saakinata taa yacni markii la yidhi mudkan utrunji laguma fasiri karo utrunji carabiba ma aha markii la yidhi muttaka waxaa weeyaan waxa la cuskado marka wax la cunaayo ama la cabaaye meel kale haddana ka baxeenoo waxay yidhahdeen innamaa huwa almutku weeyaan saakinata taa iyadoo ta'da la reebay way dheheen wainama almutku mudki waxaa la yidhaha darafu lbadri haweenka yacni kintirkooda darafta ka lulata ayaa la yidhaahdaa wamin dalika qiila lahaa meeshaas ayaa marka waxaa la yidhaahdaa matkaa-u naagtii marka waxaa la dhahayaa matkaa-u ayb wabn lmatkaa nin marka la rabo in wax laga sheego iyo yabna almatkaa ayaa la leeyahay iyadoo baalkaas marka loo jeedo fain kaana tama haddii meesha uu yahay utrujun haddiiba utruji ou jiraba fainahu bacda almuttaka'i yani aayaddow ka wada haddiiba liin iyo yani utrujida haddiiba ay jirto muttaka'anta lagu fasiri maayee markii la fadhiistay ee la dangiigsaday ayaa iyada la keenay waa la cunay keliya laakiin macno kuma leh aayadda lafdi oo macnahaas aayadda kuma jiro ka wada falamaa samicat bibakrihinna arsalat ilayhinna yani waactadat lahuna muttaka'an arsalat ilayhinna waactadat lahuna muttaka'an meelay ku cuskadaanay u diyaarisay wa aatat kula waaxidatin minhuna sikiinan mid walbaana midibay u dhiibtay markaa waxbaa la cunaaya dabcan liin waa soo geli kartaa marka meeshaas ayb laakiin muttaka'an in lagu macneeyo utrunji sax maahan buu leeyahy imaam lbukhaari ayb laba macnoo mudkiga u sheegay marka macnahaas ayagu ay sheegeen iyo waxaan kale marka yacni darafulbadrida uu yidhi nacam haddii utrunji lagu macneeyana waa marka aayaddan macnaheeda maahane markii la fadhiistay ee la cuskaday wixii la keenay way ka bacday ayb saas ujeedaan hadalkan marka kirmaani baa xoogaa marka war laga fiican yahay meeshaan marka sheeg sheegay wuxuu leeyahay ayb ayb qaala alkirmaaniyu kirmaani wuxuu yidhi araada albukhaariyu bukhaari wuxuu doonay ana almuttaka'a fii qowlihi waactadat lahuna muttaka'an ismu mafcuulin inuu yahay oo min alittikaa yani ka yimid muttaka'an marka meel la cuskado ama cuskashadii laftirkeeda leanna waa masdar miimi waa masaadir maa zaada cala hulaai oo miimiga walaysa huwa mudkan maaha buu rabaa inuu dhaho bimacna alutruji walaa bimacnaa walaa bimacnaa qarafi lbadrina labadaasba ma aha inuu dhaho rabaa fajaaa fiiha wuxuu ula yimid marka kulaha bicibaaraatin mucajrafatin marka bukhaari wuxuu keenay buu yidhi cibaaraad go-go-an oo aan isku nadaamsanayn oo inta wax laga keenay iyo wax meeshaan laga keenay iyo ayuu ayuu ku radiyey warkaas buu leeyahy kadaa qaala sidaasuu yidhi marka ibnu xajar baa dhahay fawaqaca fii ashadda mima ankarahu kirmaani marka isagaaba wuxuu ku dhacay wixii uu inkirayey wax ka daraan isagaa ku dhacay fa inahaa isaa'atun calaa mili hada alimaam in la yidhaah wax oo isku keenkeen ah ayuu la yimid imaamkan weyn oo kitaabkiisaba la sharxaayo edabdarra waayyib waa xumaan ayay ku tahay saa in la yidhaa calaa mili hada alimaam imaamkan oo kale alladii laa yaliiqu biman yatasadaa lisharxi kalaamihi weliba qof warkiisa sharxaayo uma haboono inuu warkaas yidhaahdo xoogaa yar bukhaari buu si yar u weeraray kirmaani marka wuxuu leeya warkiisu aad uma caddo war isku isku noqnoqonaayo oo tacajuruf ayuu u nisbaynaya ashuddahu yuqaalu walamaa balaga ashuddahu wuu fasira yuqaalu balaga ashuddahu ayuu gaaray xoogowgiisa qabla an ya'kuda fi nuqsaan waa intaanu nuqsaantii aanu qaadanin ayaa waxaa la yidhahdaa hebel meesha ugu dambaysa xooggiisii buu gaaray wayuqaalu waxaa la yidhaha balaguu ashuddahum xooggoodii bay gaareen iyo adkaanshahoodii wa qaala bacduhum waaxiduhaa shaddun bay dheheen wqaala qataadatu laduu cilmin lima callamnaahu caamilun bima calim waa mid ku camalfalaayo waa wuxuu ogaaday ruuxu haddaanu ku camalfalaynin cilmigiisu caalim lama dhahayo wa qaala saciid bnu jubayr suwaaca almaliki ayb qaaluu nafqidu suwaaca almaliki makuuku lfarisiyi farisiga yacnii weelku ay wax ku beegtaan alladii yaltaqii darafaahu oo labadiisa daraf ay isku ay kulmaayaan isku soo dhowaanayeen dhinacyadiisa kaanat tashrabu alacaajimu bihi acaajimtaa wax ku cabi jireen ayb wa qaala bnu makuuk marka weelasha wax nooc ka mida oo cabir gaara lahaa xadiidtana waa ku jiraan wa qaala bnu cabbaas tufaniduun ayb inii la ajidu riixa yuusufa lowlaa an tufaniduun tujahiluun oo haddaynan ijaahilnimo xugminaynin ayb haddii aynan ijaahilnimo xugminaynin tufaniduun ayb hayaabat اljubbi waalquuhu fii hayaabat اljubbi kullu shayin shay kastoo hayaba canka shay-an wax kaa maqnaysiiyey fa huwa hayaabatun wاljubbu alrakiyatu alatii lam tuطwa waa ceelka aan raarka loo yeelin ceelka aan la raaraynin bimu'minin lanaa bimusadiqin wamaa anta bimu'minin lanaa ay bimusadiqin midna rumaysanaayo ma tihid oo noo rumaynaayo ma tihid ayb luqa ahaan saas iimaanku laakiin macaani kale uu leeyahay intaa keliya maahan sida aan kusoo marnay kitaabuliimaan awalka kitaabka awaa-ishiisa shagafahaa xubban ayb waqaala niswatu fi lmadiinati imra'atu lcaziizi turaawidu fataaha can nafsihi qad shagafahaa xubban inaa lanaraaha fii dalaalin mubiin yuqaalu waxaa la yidhaahdaa balaga wuxuu gaaray shigaafahaa buu gaaray wa huwa shigaafkuna khilaafu qalbihaa qalbigeeda dahaarka ku dahaaran waa xuubka ku dahaaran weeyaan ayb wa amaa shagafahaa min almashruufi ka ahaada amaa shacafahaa cafwan fa min almashcuufi buu ka ahaaday wax kale waa marka taas yuu leeyahay ayb marka ka rabaa qad shagafahaa xubban jacaylkiibaa qalbigeeda xuubkiisiibuu gaaray jacaylkiisa ayb waa tacbiir aada u cajiib badan asbu ilayhina amiilu ilayhina waa u iilanaya way sabaa ay maalan ayb adwaafu axlaam maa laa ta'wiila lahu waa waxaan tafsiir lahayn oon la fasiri karin calowsaadka qofku markuu hurdaayo iska calowsaadayo la fasiri karin waxa uu sheegaayo mil-u lyadi maa laa ta'wiila lahu addiqfu macno kaloo dana tilmaamay mil-u lyadi gacanta muggeed waayo min xashiishin caws iyo waxaa laga buuxiyey wamaa ashbahahu iyo wixii la mid ah waminhu kaas macnaha dambe ayuu ka ahaaday qowluhu tacaala wakud biyadika diqtan gacantaada waxaad ku qabataa ulo badan oo laysku duduubay laa min qowlihi adwaatu axlaam laakiin macnaha dambe maaha waaxiduhaa diqtun weeyaan iyadana anuu rabaa adqaafu axlaam diqtiga warka calowsaadkana waa la dhahaa gacantaada marka aad ku qabato caws iyo xashiish iyana waa la dhahaa marka midaan dambe wakud biyadika diqtan ayb midda horena qaalu adwaatu axlaam weyaan namiiru min almiirati way bagardoonasho wanamiiru ahlanaa ehelkeenaan u bagardoonaynaayb wanasdaadu kayla baciirin maa yaxmilu baciirun rati waxa uu xambaaraa laga wada rati beegiis maxaa laga wadaa rati beegiis muxuu noqona waxaa laga wadaa rati culayskiis intii oo hal rati qaada ximlu baciir bay oo kala aawaa ilayhi dama ilayhi xaggiisa usoo dumay asiqaayata mikyaalun wax wax lagu beegaw taftau ay laa tasaalu qaaluu tallaahi taftau ay laa taftau laabaa lasoo qadara marka markaasay taftauda fatiada camal fali kartaa soo maha ayb taftau ay laa tasaalu ka tegi maysid taxasasuu yaa baniya dhabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiihi takhabaruu soo akhbaarsada waa akhbaar raadiya ayb soo xooraamiye oo akhbaar soo raadiya aashiyaة min cadaab الlah afaaminuu an taأtiyahum haashiyaة min cadaab الlah ay caamaة min caam aw mujalilaة oo daboolayso musjaatin waxay yidhaahdeen falama dakluu عalayhi qaluu ya ayuha اlcaزiizu masana وأhlna اdur wajiئna bbiضaacaة baan la nimid musjaatin ay qaliilaة yar xaraban xatى takuna xaradan aw takuna min alhaalikiin xaraban muxraban ayb yudiibuka alhamu yudiibuka ou ku dhalaalinayo alhamu murugta ay ku dhalaalinayso xataa takuuna ilaa ad ka ahata xaradan murugtu miday dhalaalisay istay-asuu ya-su kolkay quusteen laa tay-asuu min rawxi illah macnahu arajaa rajada allah ka quusaninaw khalasuu najiyan ayb halasuu najiyan ayb iyo haddana marka u macnayna ictazaluu way dheeraadeen najiyan iyagoo faqayo koodaya waaljamcu jamcun anjiyatun weyaan yatanaajawna alwaaxidu najiyun wاlihnaani sidoo kale waljamcu najiyun waanjiyatun jamcu marka najiyun waanjiyatun ayb kelimaadkaasoo dhan marka kelimaad suurada ku jiro oo u kelima yani macaanidooda uu sharsharxay yay tahay ayb ayb baabu qowlihi wayutimu nicmatahu calayka wacalaa aali yacquub aayaddaa macnaheeda ayuu u baab yahay qaala xadaanii cabdullahi bnu muxamed huwa aljucfiyu albukhaariyu almusnadiyu qaala xadaanaa cabdusamad huwa bnu cabdilwaarif bni saciid atannuuri can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni diinaarin can abiihi can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal waxa uu yidhi sao nabiyullaahi yuusuf uu ka hadlaa nebiga sal l slam alkariimu bnu lkariimi bni lkariimi bni lkariim yuusuf bnu yacquuba bni isxaaqa bni ibraahim yuusuf nicmadaa alla marka uu ku dhammaystiray waxay tahay afar isku xigtaa nebiyaal ilaahay uu ka dhigay oo yuusuf waa nebi yacquub waa nebi isxaaq waa nebi ibraahimna waa nebi nicmada marka waa taas nubuwo iyo iska dhaxleen ayb baabu qowlihi laqad kana fii yuusufa waikhwatihi aayaatu lisaa'iliin qaala xadaanii muxamadu ayb muxamedkan marka ibnu salaam waa albikandi qaala akhbaranaa cabdatu huwa bnu sulaymaan can cubayd illaahi can saciid bni abi saciidin huwa almaqburiyu can abi hurayrata radia allahu canhu qaal su-ila rasuulu llahi sal l slam nabigaa la su-aalay ayu nnaasi akram dadka yaa u karaamo badan qaala akramuhum cinda allaahi ilaahay agtiisa ka ugu karaamada badan atqaahum weyaan ka ugu alla ka cabsi badan qaaluu waxay yidhaahdeen laysa can hada nas'aluka kan xaggiisa kaa su-aali mayno qaala waxa uu yidhi faakramu nnaasi haddaad shaksi shaksi u jeedaan faakramu nnaasi yuusufu weeyaan nabiyullaahi ibnu nabiyillaahi ibnu nabiyillaahi ibni nabiyillaahi ibni khaliilillaah qaaluu laysa can hada nas'aluka kan ku su-aali mayno xaggiisa qaala facan macaadini alcarabi tas'aluunanii carab asaliyaalkeeda iyo macaadinteeda miyaad su-aalaysaan usuusha carabta qaaluu nacam bay yidhaahdeen haa qaala waxau yidhi fakhiyaarukum kooda ugu akhyaarsanaa fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda khiyaarukum weeyaan fakhiyaarukum ka idinkugu khiyaarsan idinkugu khayr badnaa fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda khiyaarukum weeyaan ka idinkugu khiyaarsan fi lislaami islaamnimada dhexdeeda idaa faquhuu hadday fahmaan ninkii awal jaahiliyada khiyaar ku ahaayo sharaf lahaa oo xushood badnaayo akhlaaq wanaagsanaay markuu islaam ka fahmo isaga un baa idinkugu fiicnaanayo ayb leanna isagoo awalba macdin fiican haysto ayaa islaamnimadiina ay usoo kordhisay khayr fara badan ayb dadku marka isku mid maaha oo haddaad aragto gaalada soo islaamaysa xataa dee ninkii qabla islaamihi ninkii tuugnimo iyo iyo yacnii gaangistarnimo iyo qofkii qabay markuu soo islaamana waxaas unbuu mararka qaar gashana ayb oo khiyaarnimadiisu ma ma waa jiidanay waxyaabahaas waa jiraan dad ka harana oo iska jiri karaan kii marka waagii gaalnimada iska yacni dabci fiicnaana marka islaamnimada wanaagu kasii siyaadsana hadda abubakar iyo marka yacni qabla alislaam nin sharaf lohu ahaa waa soo marnay ibnu dagina waa kii uu yidhi adoo kale laguma bixiyo miluka laa yakhruju walaa yukhraju abubakarow adoo kale mana baxo dadkiisa kama dhex tago mana la bixiyo waa kii yidhi inaka latasilu raxim qaraabadaad xiriirisaa wataxmilu lkalla qofka caajiskaaad xambaartaa wa tuciinu calaa nawaa'ib اlxaqi intii nebiga lagu sheegayba abuubakarna lagu sheegay khadiija intii ku sheegtay yaa abuubakarna lagu sheegay abubakar marka saasuu ahaan jiray fi lislaamna da waxbu waa yani khayr iyo fadaa'il fara badan buu sii helay ayb taabacahu abu usaamata can cubayd illaahi ayb baabu qowlihi qaala bal sawalat lakum anfusukum amran fasabrun jamiil naftiinnii baa waxay idiin qurxisay arrin fasabrun jamiil fasabrii aniga sabarkaygu sabrun jamiil sabr qurux badan oo wanaagsan sawalat ay zayanad waa waa qurxisay qala xadaanaa cabdاlcaزiiz bn cabdillaahi wahuwa lweysiyu qala xadaanaa ibraahim bnu sacdi can saalixin can ibni shihaab qaala waxadaanaa وxadثna الxajaaج qal xadaثna cabdالlahi بn cmr النmayriyu qala xadaثna yunus بn يزيid الأyly qala samctu زhriya qala samctu curwaة bn الزbayr وسacيid bn الmusyb وcalqmة bna waqaas وcubayd الlahi bn cabdالlahi intaas yaan ka maqlay buuri can xadiiثi caaئiشhaةa زawji النabiy sl ه slam caaisho xadiidkeedii xadiiثulifkigii waa xiina qaala lahaa markay ku yidhaahdeen ahlulifki maa qaaluu waxay yidhaahdeen fabara'aha allaahu alla waa beri yaalay kullu mid kastaa curwo saciid calqama cubaydullaahi kulligood wuxuu yidhi xadaanii wuxuu ii sheegay daa'ifatan qayb oo min alxadiidi ka mida xadiidka qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi in kunti haddii aad tahay caaishaay beri'atan mid beri ah mid beri ah haddaad tahay fasayubari'uki illaahu alla waa ku beri yeeli doonaa wain kunti haddaad tahay almamti bidembin dembi inaad taabsatay ood asiibtay faاstaqfir illaaha alla dembi dhaaf weydiiso wa tuubii ilayhi alla u toobadkeen qultu waxaan yidhi innii wallaahi allaan ku dhaartee laa ajidu ma helaayo maalan tusaale iyo maahmaah ilaa abaa yuusuf yani ilaan yuusuf aabbihiis inaan kusoo tusaale qaadanaya maahane fasabrun jamiil wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun isaga markii wiilashiisii saa ay dhaheen waa iska sabrayaa buu yidhi soo maa anna waa iska sabrayaa isagan ku dayanayaa baynaadana waanzla allahu allana wuxuu soo dejiyey ina aladiina jaa-uu bilifki cusbat minkum qala alcashra alaayaat qala xadaanaa muusa huwa bnu ismaaciil atabudakiyu qala xadaanaa abu cawaana can xusaynin can abi waa'il qala xadaanii masruuq bnu اljdac qala xadaatnii umu ruumaan wahiya umu caaishata waayee caaisha hooyadeed weeyaan qaalat waxay tidhi bayna ana wa caaishatu xilla aniga ee caaisha aan nahay akhadatha alxumaa qandhaa qabatay faqaala nabiyu sal l slam nebigu waxau yidhi lacalla fii xadiidin tuxudita qandhadani waxaa laga yaabaa inay u hayso sheeko lagu sheekeeyey qaalat nacam haaday tii wa qacadat caaishatu way soo fadhiisatay qaalat waxay tidhi mahalii wamahalukum ka yacquuba wa baniihi ani idinka waxaan isku nahay yacquub iyo ilmihiisii oo kale bal sawalat lakum anfusukum amran fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun waxaan ushaahid marana waa sabrayaa waxaan gelin ayaad igu tuhmaysaan ayb waa iska sabrayaa bailah nabiyullaahi yacquubna sida uu u sabray baabu qowlihi waraawadathu alatii huwa fii beytiha can nafsihi waqallaqat alabwaaba waqaalat hayta lak haweentii marka gurigeeda uu joogay ayaa yuusuf damacday albaabadii bay u xiratay wa qaalat waxa ay tidhi hayta laka kaalayay tihi ay haluma qaala cikrimatu hayta laka bilxawraaniyati haluma luqadaa qoladaas ay leedahay hayta laka ay haluma kaalay baa laga ayb mahwaahu ay muqaamuhu inahu rabbii axsana mahwaaya waalfayaa waalfayaa sayidahaa wajadaa waxay arkeen naagtii odageedii ayay arkeen albaabkii bay ku arkeen odaygii alfaw aabaa'ahum ay wajaduu aabaa'ahum alfaynaa ayb iyadana waa la mid suurat lbaqara maa alfaynaa calayha aabaa'ana wacan ibni mascuudin bal cajibtu wayaskharuun ibn mascuud aayaddan saas uu akriyay bal cajibtu wayaskharuun ta'da waa goday qira'a sabciyana ayb yaa xamze iya akriyeen bal cajibtu wayaskharuun ayb marka bal cajibtu wayaskharuun iyo meeshaan maxaa hadda calaaqa ka dhexaysa qisadii yuusuf maaha kelimad hadda uu sharxaayo ma jirto oo macnahaas oo kala wadato shuraaxda marka ninba waxbuu sheegay ninka ugu dhow marka hoo tilmaamay qiraa'ada ibnu mascuud ee ah hayta laka isagu wuxuu aqriyey haytu laka haytu ayuu aqriyey laka yacnii sida quraa'da kale bal cajibta ay u aqriyeen taada u kordhigeen ayay haytana u kordhigeen ibnu mascuudna sida uu middaan u goday ayuu haytuna u goday waa iska sidaas maaanaad wax macno kale oo u dhaxeeya calaaqa sidaasa ma jirta ma muuqanayso macaani kalena waa sheegaan qaala xadaanii axmed bnu saciid qaala xadaanaa bishr bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can sulaymaana can abi waa'ilin can ibni mascuudin qaal hayta laka haytu laka qaala wainamaa naqra'uhaa kamaa cullimnaaha annaga waxaan u akrinaynaa sidii naloo baray ayb haytu iyo hiitu saasoo kale laga weriyey qال xdثna الحmaydiy qal xadثna سfyاan عan الأعmش عan mسلm عan masروq عan cabdاللaahi رadي الlه عanه ina qurayشha lama abطأuu عalى النabiي sl اه slam qurayشh markay yani ay ka daaheen bilislaami islaamka ay uga kala daaheen nebiga qaala waxa uu yihi allahuma kfiniihim ilaahu iga kaafi kuwan waxaad igaga kaafisaa bisabcin toddoba ka sabci yuusuf yuusuf toddobadiisoo kale toddobadii yuusuf marka maxay ahaayeen waa kuwii uma yaأtii min bacdi dalika sabc shidaad yaأkulna maa qadamtum lahuna ilaa qaliila mima tuxsinuun ayb toddobadaas oo kale faasaabathum sanat abaar ayaa asiibtay xasad kula shayin shay kasta baabi'isay xataa akaluu اlcidaam ilaa ay lafihi cuneen xataa jacala الrajulu yanduru ilى الsamaa ilaa qofku uu fiirinayo samada fayaraa baynahu wa baynaha mila اdukhaan samada iyo isaga dhexdiisa wuxuu ku arkaaye qiiq qaala allahu fartaqib yowma taأti الsamaءu bidukhaani mubiin qaala allahu ina kaashifu اlcadaabi qaliila inakum caa'iduun afa yugshafu man la faydaya canhum xaggooda alcadaabu cadaabka yowma اlqiyaama ibn mascuud warkaana wuxuu diidayaa fartaqib yowma taأti الsamaau bidukaaninta dadka ku fasiraya qiiq dukaanka oo saacadda agteeda imaanaya ayuu diidaya wuxuu dukaankaani waa la arkay waana dhacay waana kii sidaas ku dhacay oo inaa kaashifu اlcadaabi qaliila buuba alla leeyahay qiyaamo miya nimankaas wax laga fududaynaa buu yihi nacam ma laga fududayna marka dukaankaani waa kii markaas dhacay wamadat ilbadsha waqad madat dukaanu dukaankii waa tegey wamadat ilbadshatu yowma nabdishu lbasata alkubraana waa tagtay beder iyo waxyaabahaas ayb qayb ahaanna waa soo marnay qaybo kalena tafsiiru suurati duqaan iyo meelahaas ayuu ku keeni doonaa xadiidkan laftirkiisa munaasabada tarjamada uu kala leeyahay ma cadda waa qiso un yuusuf meel waa uga jirta laakiin meeshan yani waraawadathu latii huwa fii beytiha iyo xadiidkan daahir maaha tarjamadiisa ayb labadaba marka ishkaal bay leeda aayadda bal cajibtu iyo middan kaleba waayahay baabu qowlihi falama jaaءahu rasuulu qaala irjic ilىa rabbik markuu u yimid yuusuf ninkii riyadii markuu fasiray riyadii ugu yimid inuu markuu riyadii fasiray ayuu u yimid markaas uu kusoo laabtay waxa uu yidhi kaale waxaa ku yeeraya boqorkii ayb markaasuu marka yuusuf leeyahay irjic ilaa rabbika u tag adiga sayidkaaga u laabo ee weydii naagihii shanigooda wuxuu ahaa ilaa qowmihi qulna xaasha lilah waxaasha waxaashaa tanziihu waاstinaa hufin iyo istinaa ayaa loo isticmaala khalaa iyo caddaa iyo xaashaa soo istinaa looga isticmaali jiray ajrumiga waa ku taallaa sooma khalaa iyo caddaa iyo xaashaa istinada waa loo isticmaala tanziih na waa loo isticmaalaa xaasha lilah allaa nasahan in laga wado xaas xasa wadaxa waa caddaaday alana xaas xasa alxaqu xaqi baa caddaaday qaala xadaanii saciid bnu taliid ayb qaala xadaana saciid bnu taliid huwa saciid bnu ciisa bni taliid misriyu yuknaa abaa cuثmaan ayaa lagu kuneeyey qala xadaana cabdالرaحman bn اlqasim can bakr bni mudr can camr bn اlxaariث can yunusa bni yaزiid can ibni شihaabi can saciid bn اmusayb وabi slmةa bn cabdالرaحman can abi hurayraةa radي الlahu canhu qaal qaala rasuulu اlahi sal ه slm nabig waxau yihi yarxam اllahu luuطan luuط allah u naxariisto laqad kaana ya-wi wuxuu u dunmaayay ilaa ruknin shadiid tiid adag yani allowba haystay sow sooma dhihin low ana lii bikum quwatan ow aawi ilaa ruknin shadiid raanadi wuxuu le luuط allah u naxariisto laqad kaana ya-wi ilaa ruknin shadiid rukni adag ayuu u dunmaayey walow labidtu fi sijni xabsiga haddaan ku nagaan lahaa maa labita yuusuf intuu yuusuf ku jiray la ajabtu daaciya ninkii ii yeeray markuu yidhi soo bax waa lagu rabaa harankii yeeli lahay waa ka bixi lahaa xabsigaas uu leeyay nabiga salawatu llahi wasalaamu calayh marka wuxuu ka wadaa yacni yuusuf manqabadiisa ayuu muujina iyo adkaysigiisa iyo sida uu dembi beri uga ahaa ayb ee ka dhalan mayso inuu yuusuf iyo nebiga inuu yuusuf fadli badan yahay ayb waana soo sheegnay kitaabulambiyaa baan kusoo marnay marka kutusay yuusuf isagoo muddo dheer xirnaa tobaneeyo sana ku dhawaad xirnaa ayaa loo yimid riyadii buu fasiray ninkii baa yidhi halla ii keena ninkan markaasuu leeya maya ma baxaaye orod yacnii boqorkii u tag ee waxaad weydiisaa naagihii fidnadu ay ka kacday xaalkooda fasalhu maa baalu niswati allatii qaطacna aydiyahunna ina rabbii bikaydihinna caliim wanaxnu axaqu min ibraahiima annaga ayaa ibraahim uga xaqnimo badan yani haddii naga shakinayo annaguna geli lahay shaki shakina nama gelin annagana nama gelin ibraahimna ma gelin waa marka macnaheedu ayb id qaala lahu markuu yidhi awalam tu'min qaala balaa walaakin liyطma'ina qalbii marka annagana shaki nama gelin isagana ma gelin waa marka markuu yihi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowtaa markuu yihi xadiikaan marka xaggaasaan kusoo marnay baabu qowlihi xataa ida stayasa arusulu wadannuu anahum qad kudibuu aayaddaa tafsiirkeeda qaala xadaanaa cabdاlcaزiiz bn cabdillaahi qaala xadaanaa ibraahim bnu sacdi can saalixin can ibni shihaabi qaal akhbaranii curwat bnu zubayr can caaishaةa radia allahu canha qaalat lahu waxay ku tihi wahuwa yas'aluhaa can qowli اllahi caza wajalla isagoo su-aalaya ilaahay qowlkiisa xataa ida stay'asa arusulu gaayadan marka xataa waa xarfu gaaya gaayadan marka xaggay gaaye ka tahayna waxay gaayo ka tahay ma arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhi min ahli اlquraa ma aanan soo dirin rusul ilaa waxaan ka soo bixinaynay magaalooyinka xataa ida stay'asa rusul fataraaha nasruga u qadaran gargaarkii baa soo daahay xataa ida sayasa rusul ilaa ay rusushii markaa ay quustaan ku dhowaadaan quusasho qaala waxau yihi qultu waxaan idhi akudibuu am kudibuu meeshaa marka feeri akudibuu ma loo been sheegay am kudibuu mase waa la beeniyey kudibuu haddii la yihahdo la beeniyey kudibuuna ma loo been sheegeen qaalat caaishatu waxay tihi kudibuu oo shid daalku uu shidan yahay ayb kudibuu rususha waa la beeniyey aayadda macnaheedu waxay tahay xataa ida stayasa rusulu wadannuu annahum qad kudibuu ilaa rusushu ay maleeyeen in la beeniyeyba iyaga oo yaa beeninaya qowlkoodu caaisha saasay tihi iyada qultu curwa marka wuxuu le qultu waxaan idhi faqad istayqanuu waaba yaqiinsadeen bay way ogaayeen anna qowmahum kadabuuhu qowmkoodu inay beeniyeen arrintaa maxaa waa loo malaynaa maxaa loo dhahaya wadannuu annahum qad kudibuu hadday tahay rusushiibaa waxay maleeyeen in la beeniyey oo qoomkii loo soo diray inay beeniyeen tasmiyadaa mala u baahan buule waaba hubaane abujahl iyo dadkii yani quraysh waa tasmiyadii ka soo horjeeday ayb ishkaalkaas marka ayaa jire qaalad waxay tihi ajal ha lacamrii laqad istayqanuu bidalika sax waa waa yaqiiniyeen laakiin danniga yaqiin waa loo isticmaalaa wadannu waxay yaqiiniyeen waa marka annahum qad kudibuu in la beeniyey faqultu lahaa waxaan ku idhi wadannuu annahum qad kudibuu kawaran bal ah saa haddii la dhaho wadannuu ilaa rusushi ay maleeyeen annahum qad kudibuu ayb annahum qad kudibu marka maxay noqonay in loo been sheegay ee rususha say ugu malaynayaan in loo in xag alle looga been sheegayo miyay rusul u malaynayaanna waa maya qaalat caaisha marka waxay tihi macaad allah ilaahay baa magangal alle lam takun irusulu rusushu maynan ahayn tadunnu daalika birabbihaa kaas inay rabbigeed ku malaynayso rususha maynan ahayn inay rabbi ka malaysanayaan inuu ballanta uga baxo oo uga baxaayo marnaba ma aynan ka malaysanaynin saas mana ka mana dhacayso caaisha saasay tiri ee marka riwaayada kudibuuna waa sax kudibuu oo bitashdiidna waa sax kudibuusan loo tawjiihina marka kudibuu marka waxaa la leeyahay wadannuudan damiirka ku jira waxaa laga dhigayaa dadkii rususha loo soo diray oo waxaa la leeyahay xataa ida stayasa rusulu wadannuu kuwii loo soo diray rususha ilaa ay ka maleeyeen annahum iyagu rusushii qad kudibuu in loo been sheegay marka yacni markii gargaarku uu soo daahay rusushiina dadkii ay u sheegayeen in gargaarka la helaayo gargaar alle uu imaanaayo yani maahan rususha dadkiibaa waxay maleeyeen amaaba rusushii ballantii looga baxay ee dadku waana malayn karaan sidaas ayagu rusul maaha ayagu nacam way isdhihi karaan sidaas uma macnaha marka saas in la dhaho dhowsaasmacani kalana way jirtaan marka kudibuu dabeerkii marka waawda rususha in loo celiyo wadannuuda kan ku jirana in almursalu ilayhim in loo celiyo waxaa laga cabsanaya markaas ma dhimaanayo qaalat waxay tii markaa wuxuu yihi qaalat macaad allah lam takun irusulu tadunnu dalika birabbiha qultu famaa hadihi alaaya aayaddan maxay tahay marka qaalat waxay tihi hum atbaacu rusul waa dadkii rususha raacay aladiina aamanuu birabbihim rabbigood rumeeyeen wasadaquuhum rumeeyeen faqaala calayhim اlbalaa'u imtixaankii baa ku dheeraaday korkooda wasta'khara canhum اlnasru gargaarkii baa ka soo daahay xataa ida stay'asa rusulu miman kadabahum ayb min qowmihim ilaa rusushii markaa ay quusteen ay ka quusteen dadkii beeniyey oo qowmkooda ka mida wadannat irusulu rusushiina ay maleeyeen ana atbaacahum kuwii raacay ee mu'miniinta noqday qadayb wadannat irusulu ay maleeyeen ana atbaacahum atbaacdii dadkii raacay qad kadabuuhum inay beeniyeen jaa-ahum nasrullaahi ilaahay gargaarkiisii baayeen cinda dalika meesha agteeda yani aayaddan waxay la mid tahay aayat lbaqara am xasibtum an tadkhuluu اljanna wlama yaأtikum matalu اladiina khalow min qablikum masathum اlba'saaءu wاldaraa'u wazulziluu xata yaquula arasuulu wاladiina aamanuu macahu mata nasr اllah alaa ina nasr اllahi qariib markaa rasusha kuwaanna waa ka quusteen gaaladii kuwanna waa u cabsadeen waxay is yidhaaheen war kuwanna amay u maleeyaan in annaga been naloo sheegay oon been sheegnay ayb yani in naloo been sheegay amay u maleeyaan iyaga ee rususha maaha waxa sidaa maleynaya جاءهم نصر الله ألا قرقار كيسين عند ذلك قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة فقلت لعلها كذب عائشة مرتعطور كذب إليتها لغيابة مخففة قالت معاذ الله عائشة مرتعطور كذبونا معناها سحوغا دبك بدل أي ديدة يساعد معناها أصلا لازم ماها طيب آية أنا مرتعطور كاسا مرتعطور وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد